blinken oo warfideenka kula hadlayay tal abiib ka hor inta uusan u duulin sacuudiga ayaa sheegay in israa'iil ay guulo dhowra ka gaartay dagaalka ay kula jirto xamaas oo ay ku jirto hoos u dhigista awoodda ciidan ee kooxda diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka ayaa sheegay in waxa soo haray ay yihiin in dadka la qafaashay lagu soo celiyo dalkooda iyo soo afjaridda dagaalka blinken ayaa sheegay in joojinta dagaalka ay tahay in loo sameeyo qaab xamaas ka ilaalinaya kaza iyo in ciidamada israa'iil aanay kusii sugnaanin halkaasi blinken ayaa warqad degniina u diray israa'iil ee ku saabsan helitaanka gargaarka ee khaza waxaana blinken uu u sheegay warfideenka in uu soo saaray digniintaa la mida horraantii sanadkan taasi oo ay raacday israa'iil oo si deg deg a u fududaysay kordhinta gargaarka kaasi oo aanan sii waarin markaasi hanjabaadahan ayaa waxa ay la xiriiraan waajibaadka sharci ee ah in gargaarka bini-aadminimo ee maraykanka aanu hor istaagin qaate gargaar militari ee maraykanka isagoo blinken lagu cadaadiyey in digniinta cusub ay tahay mid aan fulayn ayuu yidhi arbacada maanta ah waa iga go-an tahay in aan raaco sharciga waana raacayaa blinken ayaa waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo mas-uuliyiin kale talaadadii booqashadii koob iyo tobanaad ee uu ku tago gobolka tan iyo markii uu qarxay dagaalka israa'iil iyo xamaas in ka badan sannad ka hor netanyahu iyo blinken ayaa sidoo kaleeto waxaay ka wada hadleen netanyahu iyo blinken ayaa waxay ka wada hadleen dagaalka u dhexeeyo kooxda xisbullah ee iiraan taageerto iyo israa'iil hogaamiyaha israa'iil ayaa blinken u sheegay in loo baahan yahay isbeddel amni iyo mid siyaasadeed oo ka dhaca lubnaan kaasi oo u oggolaanaya dadka israa'iil ee barakacay in si nabad ah ay ugu soo laabtaan guryahooda waqooyiga israa'iil iyadoo doorashada madaxtinimada ee maraykanka ay ka harsan tahay uun laba toddobaad ayaa madaxweynaha maraykanka jo biden uu ka codsaday blinken inuu dib ugu laabto gobolka si uu u riixo horumar laga gaaro xabajoojinta dagaalka khaza isagoo arkay rajo cusub kadib dilkii israa'iil ee sinwar oo naqshadeeyey oktoobar toddobadeedii laba kun saddex iyo labaatankii weerarkii argagixiso ee lagu qaaday israa'iil oo ay ku dhinteen kun iyo laba boqol oo qof laguna qafaashay laba boqol iyo konton lahaystayaal saraakiil maraykana ayaa sheegay in sinwar uu ahaa mid ka madax adeegayey wadaxaajood xabajoojin ah balse ma jiro wadahadal cusub oo bilowday tan iyo dilkiisa